allaha u naxariistee waxaa geeriyooday cabdi maxamed amiin oo ka mid ahaa mu'alifiintii soomaalida haddaba barnaamij aan uga hadlayno taarikh nololeedkiisa ayaa waxaa noo soo diyaarisay caashi ibraahim caashicuud
aniga cabdi maxamed amiin intan ka aqaano iyo intan ka maqlayba waxa weeyaan cabdi maxamed amiin waa reer galbeed ba ku dhashay jigjiga ogogolkeeda wuxuu ka soo galay ogogolkii lixdankii wuxuu ka soo galay hargeysa wuu ka soo gudbay waxuu yidhi muqdisho qoladii idaacaddu ka mid aha faadumo qaasin howle iyo dadkan iyo dalays iyo raggaasuu ka mid ahay asugu dadkii cabdulaahi farey iyo muxuu ahay raggaasba dadkii fanaaniintii horeu ka mid ahay asugu markaa mustafa bal nooga waran adoo soo koobay bal wixii aad ka taqiina cabdi maxamed amin allah u naxariistee cabdi maxamed amin nin wadaniya oo heesaha wadanigaa sameeya oo muxuu ahay suugaantiisoo dhan wadani ku dhamaata ahaa wuxuu noqday kacaanka kow iyo labaatanka octoobar raggii ugu helgan badnaay buu ahaa wuxuu noqday muxuu ahay gudoomiyaha muxuu ahay maarayaha guud ee ururka shaqaalaha wuxuu ahaa xildhibaan muxuu ahay baarlamaanka ku jiray muxuu ahay isriwaayaddii muxuu ahay muufo ayay muxuu ahay dawladdii markaas jirta isku qabteen kadibna etoobiya u tegey kadibna muxuu ahay heshii qiimaha laga kacaanka ololihiisa ahay raggii sameeyo ahaa kadibna etoobiya u tegey kadibna madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya maxamed siyaad barre ayaa muxuu jabuuti ka soo qaaday wuu keenay kadibna muxuu ahay helgankii waxaa dara wax meeshiisu ka watay oo sidii kacaanka asigu arrimihiisa watay cabdi maxamed amiin oo ahaa aniga intan ka garanayo wuxuu deganaa bakaaraha dhinaca muxuu ahaa dhinaca muxuu ahaa garoon kubadda cagta laba laba gabdhood iyo wiil uu dhalay waxay joogaan sweden iyo taborian ku maqlayay caruur kale inuu leeyahay in kala warmahayo nin soo helgamay oo wadaniya oo macruufa oo muxuu ahaa ii sheegeen soomaaliya dhaba taqaano u ahaa ninkaasu kabanka waa turi jiray fiyooyinkana waa yaqiinay heestaana waa ahaa abwaanna waa ahaa intaba waan ku aqiinay ma garatay waa tahay aad baad u mahadsantahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa faadimo qaasin hilowle adiguna waxaad joogtaa magaalada london baad joogtaa ee waddanka ingiriiska cabdi maxamed allah u naxariistay adiguna waad soo wada shaqayseen maxaad is leedahay waa lagu xusan karaa cabdi maxamed amiin ood ka ood ka sheegi kartaa caashacuud intaan horta su-aashaada ka jawaabin dhammaan qoyskii uu ka geeriyooday iyo eheladiisa iyo fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogto tacsi baan u diraayaa ilaahay waxaan uga baryaayaa marxuumka abwaan cabdi maxamed amiin in ilaahay u naxariisto annagana samir iyo imaan naga siiyo su-aashaada haddaa usoo noqdo cabdi maxamed waxaan garanayaa anigoo sagaal jir ah fanka markii aabbahay aan raaci jiray oo anigoo toddoba jiraan fanka bilaabay sagaal jir anigoo ah kooxdii wuxuu ka tirsanaa ha ii sheeg sheegin koox la dhihi jiray aabbahay isla soo shaqeeyeen waa fanaan weyn oo caana abwaan ah heesaha tiriya actor jiraa aad iyo aada u wanaagsan ah xagga muusiga violinka tumi jira ama rubaabta sida loo yaqaano cabdi maxamed ilaa markaas ilaa hadda ayaan soo wada shaqaynaynay waa nin wuxuu ka mid ahaa horyaalada lafdhabarka fanaaniinta soomaaliyeed ama hobolada waaberi gaar ahaan kooxdii raadiya muqdisho ayaa markii dambena aan iskala aan iskala tirsanayn riwaayadii shabeelnaagood markuu actarka ka ahaa anigu waxaan ka jilaayay arday iyo xaasdhagaduub saas oo kale heesihiisa qaar ka mida baan qaadi jiray heestii ugu dambayso qiimaha iyo qaayaha lahayd dagaalkii markuu dhacay waxaan ka mid ah heestii dalkaygo dushaada waa barwaaqo dabayshaadu waa udgoon tahay meelaan kugu doorsanayo dalkeedu miyay dunidaba ku taallaa isagaa sameeye heestaas qiimaha iyo qaayaha leh oon qaado wuxuu sameeyey sanadka markuu ahaa sagaashan iyo kow markii laga soo baxay dagaaladii sokeeye ka dhaceen wadanka anigoo jooga yaman asna wuxuu jooga markaas rusia laxankeedana waxa saaray axmed naaji sacad hees kalaa jirtay oo isla cajaladaas ku jirtay oo buloy buloy waa badbaadada waxaan africa oga baxay waa badbaadada uu leeyahay oo haddana axmed naaji u qaado waa tahay faadimo qaasin bal waxaadna xusuusisaa heestan waxaan umalaynaya dhegaystayaal fara badan inaanay u garanayn in cabdi maxamed sameeyey laakiin codkaaga un baa lagu maqlaa iyadoo laxankiila bal siiqad naga maqashay dalkaygow dushaadu waa barwaaqe dalkaygow dalkaygow dabeeshaadu waa udgoontahe dalkaygo dalxiiskaaga maani maanine dalkaygo meelaan kugu doorsanaya miyay dunidaba ku ku taala dalkaygo markii ugu dambeysay barnaamijkii aan ku dhignay shirkii cabdisababa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdiina heestan waa laga qaaday laakiin heestan wuxuu sameeyey sagaashan iyo kow waa ta bilowgeedii waa xusuus aad u wanaagsan waxaa isla- marka cabdi maxamed waxa weeye ilaah u naxariisto wuxuu ka tegay xaas iyo sideed caruur ah saddex wiil iyo shan gabdhooda waxaan leenahay hadda ilaah u naxariisto dhammaan fanaaniinta soomaaliyeedna samar iyo imaan allaha ka siiyo aamiin cabdirasaaq axmed faarax gaadoco waxaad ka mid tahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwii ugu dambeeyey ee muddooyinka ugu dambeeyey ay sida aadkaa u wada shaqaynayeen allah u naxariistay cabdi maxamed amiin oo maanta geeriyooday bal adigana dhinacaaga maxaad ku xusuusan kartaa cabdi maxamed naxariistana allah siiye wallaahi caasho markii ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto iyo caruurtii iyo xaaskii uu ka dhintay abwaanka weyne cabdi maxamuud amiin cabdi maxamuud ma aha nin taarikhdu ilmaami karta wuxuu ahaa cabdi maxamuud nin wadaniya aniga horta waxaanu wada shaqaynay sanadihii ugu dambeeyey ee dagaaladii sokeeye ayaanu wada shaqaynay sagaashan iyo shantii ayaa ugu horeysay riwaayadii ugu horeysay oo adhiga oo ma- qoriga dhig qarankana dhis oo uu sameeyey cabdi maxamuud cabdi maxamuud lama tirin kara sugaantii tirada badnayd ee ugu dambeysay heesihii ugu dambeeyey aan qaaday cabdi maxamuud waxaa kamid ah hees la tooyo tashan weyday waa lagu talin waxaa kamid ah awyabaala maxaan yeelaa waxaa kamid ah da-yaray dabka dhiga waxaa kamid ah lama tirin kara heeskan caanka noqotay ee isxambaarka la yidhaahdo cabdi maxamuud sugaantii tirada badnayd ee aan qaaday sanadihii ugu dambeeyey runtii la aad iyo aad looma tirin karo wuxuu ahaa cabdi maxamuud nin aad iyo aad soomaalinimadu ay ugu dheer tahay ee wadani ah ee wadannimada iyo qarannimadu ay ku dheer tahay cabdi maxamuud mar kasta wuxuu ka hadli jiray soomaaliya inay nabad iyo midnimo gaarto ayuu ka hadli jiray wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan wuxuu ahaa nin aan mawqifkiisu adag yahay oo aan mawqifkiisi ka laalaaban ayuu ahaa marka cabdi maxamuud waxa weeye waa lug weyn ee ka baxday ummadda soomaaliyeed wey waa tahay cabdirasaaq axmed faarax gaadoco sidaad ka dhawaajisay heese dhowra oo xilliyadii dambe uu sameeyey allah u naxariistay abwaan cabdi maxamed amiin ayaad qaadaa heesta sida aadkaa u caanbaxday welina taagan waxaa ka mid ah heestan la yidhaahdo tahriibta ka hadlaysa oo maanta ugu dambeysay xitaa la sheegayo in dad soomaaliyeed oo fara badan ay dooni kula qaraqantay ee dhinacaas yemen bal heestaasi haddaa wax naga xusuusiso eryadeeda iyadoo bal sida qaabkii laxanka ah ma inaan kugu luqeeyo rabtaa mise inaan eryadeeda kugu tiriya unbaa rabtaa dadku inta badan ereyada uun kuma fahmaan luuqayntay ku fahmaan gaadaco nacaasha heeska waxay ku bilaabaysaa yaa duulayo soconaya qaxootiyaa doonaya dalkayaa ka dhoofaya dirirta yaa ka cararaya dadkaana xambaaraya waduudka saaraya alku doona geynaya dolar dooyo degdeg weeye diyaaradaydu degdeg weeye diyaaradaydu bisa lagama doonayo basaboordan ha u gelin ilayn dawlad malihide ayada wa ayaa kamid ah dusduska iyo qiyaamada anigaa anigaa ditoorka ditoor ah.
ku ah halkaa dunida jecesha anigaa dib kugu anigaa siidaa dib dollar ugu sii haddaad bixinayso dollar bixinayso Waa- gabadhii siyaa diraya xaaskii siyaa diraya duqeydiyaa fageynaya madficiyaana kaa dirinaya qiimuhu ku didin maayo dhowr kun dollar soo qaada dahab waxaad haysiya daanahaaga soo iibi haddaad weyda soo daymo waa duusha iyo caqd doonaya loo diraa sacuudiga tarxiiq yaa diyaar u ah waa erayo cajiiba marka maxaad is leedahay een, dhinacaaga maadaama aad ka mid tahay dadkii ugu dambeeyey ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay cabdi maxamed mar hadduu maanta geeriyooday waa lagu xusuusan doonaa oo shacabkii soomaaliyeed wuu uga tegey wallahi cabdi maxamuud wuxuu shacabkii soomaaliyeed uga tegay sugaan aad iyo aad u tiro badan oo wadaniyadii ku dheerantay cabdi maxamuud wuxuu ahaa nin wadani wadanimadiisu ay banaanka taala waxa uu tirinoo dhan waxay ka hadli jiray wuxuu cabiri jiray wax waktigaa taagan ayuu cabdi maxamuud cabiri jiray cabdi maxamuud waxaan soo xasuustaa hees uu sameeyey konton iyo lixdii oo la yidhaahdo faadimo kaasina dee waa dadkii waa weynaada iga weynaaya si fiican ula socday ahayd dadkii nala gudboonaa dayaxay u guureen nin qabiilka gaarsiday meel la gaari maaye guulaystayaalow geediga waday waa konton iyo lixdii baa laigu yidhi heeskaa xiliyada uu tiriyey waxaa kamid ah taariikhdu dadka bartaa hees- heeska la yidhahdo cabdi maxamuud sugaanta tirada badnayd lama xisaabi karo nin la tirin karana ma ahan taariikhdu dadkay bartaa mataaba dunida waayaheeda lama tiri kara heesihii uu tirada badnaa uu tiriyey allaha u naxariistay cabdi maxamed amiin ayaan barnaamijkaasi taariikh nololeedkiisii uga sheekaynaynay waxaanan marxuumkaasi ilaahay uga baryan inuu jannadii firdowse ka waraabiyo dhammaan ehelladii soomaaliyeedna uu samiryo iimaan ka siiyo